koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan
aryaa war hayaya hayso weji xumaandhine walaa foolxumumaha ma joogaan minaad war haysa war cusubkeen minii kalena arri naga tag war dadkan kale kaankee maanta geedka isugu yimid maxay haayeen warya abduule fuli way aana marka imaana wacare waa dhuumanaamiya war annagu midmidi iyo basbaas ma cunnee laga dhegaysa annaga war idiin haynee ciidamadii buntland iyo al-shabaab meel xunbuu xaalku ka maraya waxaa la yidhi godadkii al-shabaab galeen waa loogu dhacay saakana garacad bay ka bilaabatay meel bannaana oon burku qarya lahayn bay ka bilaabatay waxaana la sheegayaa buntland waxay sheegaysaa inay qaarna qabatay qaarna carareen welina ay sii daba joogaan bay sheegayaan waxaa kaloo la sheegayaa al-shabaab inay dad shacaba intay afduubteen god la galeen intaa kurkaa kala soo jeedana wuxuu mara lala'yahay nina wadkii ma tallaabo baa la yidhi moogtahay marka xaalku wuxuu marayaa balan dhawrno dhaankii maqnaa wuxuu war soo dheelmo
ariidha qabe ma taqaano anu aqaanaa hoyale hoyaali hoyaali hoye mahaan qabe waa tiriya dharka waa hurdayaan mahaqa taqaan qabaya maasaasa loo qabaya warya war xabashiga yara tadhase waabuu u kala rarayba eebbaado miniya maxaana geedka nala hoos fadhido gurigeen waa ba'aye asagee weliba ku gabyaysa waxaan idiin sheegayaa ciidamo keeyaadkioo qooqaani ka soo baxay al-shabaab jidka u galay oo uu soo socda afmadow shabaab waxay leeyihiin labaatanna waa ka dilna labaatanna waa ka qaqabanna keeyaadtina waxay leeyihiin lama afhe lama kala lehe labaatanna waa ka dilna inti kalena waa carareen eebbaado af waa la kala yeelan waaye laakiin kii runta sheegayaan sugaynaa dhegtaynaa kor u taagan wareena dabkaxabe nin weyno lagu soo dhaqmo waxba kala ogeynaa tahay waa maxkamadda sare wax maanta wax xukuntay maxkamadda sare waxay xukuntay maanta rag shabaaba oo la sheegay inay dileen weriye hindiye xaaji oo wasaaradda warfinta ka tirsanayd horay baa raggaas loo xukuma oo mid toogasha lagu xukuma kuwana xabsi daa'in oo waa la ilduufo ayaga baa dacwo qaba waxay yidhahdeen racfaan baa qaadanaynaa maxkamadda sare aan loo gudbiyo maxkamaddii sare markay tageenna hal la ilduufay ay ku darta maanta oo kii wax dilay iyo kii masaajidka labarkan aan qaraxa labadaba waxay ku xukunta dil toogashaa kuwii kalena waxay tidhi xabsi daa'in baa tihiin iyo xabsiyo kale iyo waxaan maqli jirin iyo waxbaso waxbeel bay leedaaye raggii ayagaha waxaa ku dhacday waxbaso waxbeel maanta oo maxkamaddii miyay ku soo xabaalo toostay waxaan maqli jiray islaana tiriya laysaaranee subagaan cabay warnimaya waxaan kala garan la'a awrku kuruska inuu ka raran yahay inuu caloosha ka raran yahay baan kala garan laha war ilaa tan o wareedha adiga meeshaa doonta ka raro maxaa naga gadaya waryaalahayn dad waalwaalan baa jiino meesha isugu yimide dowladdaydii somalilan ee shalay lahayd jabuuti xidhiirkaabaanu jaraynaa cirkan u diraynaa maanta heshiis ciir iyo dhulaabay la seexatay yidhaahdeen waa agar salaam xaaladuhu war markaa waxaan garan waayey jumhuuriyaddeedii somalilan in cudur kalamaan laydhaa uu ku dhacay
warya huli wahadhala wahadhala hadhala wawatin heestaan ma taqaanin dhaalkayga waji lahay dhaadhka waji lahay humanta waa dhirira samanta waa doonaa daalka wajeelahay haastaasaa ma taqaanin adeer macaan horaan u maqlay amxaaradu inay naga wadanaysan tahaye hore noo dhaafniyo war adeer somalilan heeska lagamayba yaqaanno ee malaa qoladanaan jaarka nahay weeyaan heesahan waxaa lehe ugeugeugeugeewaanugewaar waxbama kala ogidine lagu kala wada meesha dad waalanba array naga tag halkaa waxau sheega horta array naga tag waxaan ku sheegna kaada naga tag waar dadka wal sabaxadayntoona nagala hadla aamusa walaa haddaa buuqata walixira